نحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العدا إن واظبنا كل مزلزلي أرض الخنا واحرقيهم يا سنا أننا muwasasada warbaahineed ee azallaaqa ah oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam almuslimiin ayaa sida looga bartay baa soo bandhigta aflaanta dagaalada cagmarinta ah ee qaadaan ciidamada mujaahidiinta filimkan ayaa isdultaagaya bannaankana keenaya xaqiiqada weeraro cagmarin ah oo martiglaya xarumo militari kuwaasoo ku yaala hareeraha iyo gudaha magaalada nayuno ee waddanka maali waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha lagu daawan karo filimku ay mujaahidiinta ku jarmaadeen xafiisyo dowladeed oo ku yaala magaalada kadib markii ay isaga carreen mas-uuliyiintii iyo askartii ilaaladaada ka haysay filimkan ay baahisay mu'asasada zallaaqah ayaa lagu bilaabay ciidamadu hubaysan oo mujaahidiin ah una gahaafan shahaadada alle ku tilmaamay mansilad sare iyo sidii ay u dhigbixin lahaayeen cadowgooda kuwaasoo ku sugan goob fagaare ah waana halka laga ambabixi doono laguna dejinayo taatikada iyo khudaadka dagaalkaas taasoo ay sharxayaan saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta waxayna sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta ee goobta ku sugan askartooda ballan iyo axdi kula gelayaan in qof weliba faqrigiisa ka adkaado dhinaciisana mujaahidiinta aan looga imaan wax welibana sidii la rabay ee loo qorsheey ayay u dhaceen xilli arooraha salaadii fajir kadib ciidamo u dhan qalabka dagaalka nooc weliba leh kana garab dagaalamayaan gaadiidka tiknikada ee ku rakban qoryaha lidka diyuuradaha ayaa jiray difaacyada ciidamada dowladda maali kuwaasoo xilligaas marnaba maankooda soo gelin in lagu soo wajahan yahay qarkana u saaran yihiin in haadaan ay ku hobtaan
جاف معا لإرغام العدا منا الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم مناصرة الأبى أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل wixii labada dhinac rasaastooda isku milantaha ugu dambayntii guusha iyo libinta waxaa qaaday ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam nafta orodma qoomtee ciidamada maali ee ku suntan daadinta dhiigga dadka shacabka ah iyo baabi'intooda ayaa isaga firxday iyagoo kabaacad fagaaraha dagaalka kuwaasoon waxba ku soo kordhayn inay iska difaacaan iska badaayay ciidamada mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday dagaalyahanada nusratul islaam ayaa dagaalkaas ku furtay qalab ciidan oo aad u badan halka ay gubeen in ka badan tobannaan gaari oo ay ka mid ahaayeen gawaarida gaashaaman ee ciidamada maali sida laga dheehan karo muuqaalka xiisaha badan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ku hadasha afka nusratul islaam almuslimiin
رحمه لا تبرحوا جبل الرماة waxaa sidoo kale qaybahan ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo wajahaysanaya goobta sida gaarka loo beegsanayo oo ah magaalada nayuno halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo aad u fara badan kuna qalabaysan gawaarida tiknikada muddo saacado kadib waxaad filimka cusub ee ay baahisay azallaaqa ku arkaysaa ciidamad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta oo ka tallaabaya difaacyada adag ee saldhigga ciidamada maali kaga sugnaayeen magaalada askarta maali oo weerar kale u kadiyey xilli aysan filanaynin jabaqda rasaasta isqabsatay jihaadiyiintuna ooda soo jabsadeen ayaa waxay naftu miday siday aalaabacaan ku ahaayeen inay fagaaraha ka cararaan kuwaasoo laga dheehan karo isdaarkan ahmiyadda gaarka ee xambaarsan ee sawirqaadayaasha mu'asasada azallaaqa oo duubistiisa u adeegsadeen diyaarado droonis ah dusha sarena kala socda qaabka fariidka ay howlgalka mujaahidiinta u wadaan
دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سميها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا jihaadiyiinta markii ay cagta soo mariyeen oo ay ka soo farxashaan saldhigyadii ku yaalay hareeraha deegaanka waxay u suurta gashay inay gudaha u soo galaan magaalada nayuno gaar ahaan xarumihii dowladda ee ku yaalay magaaladaas kuwaasoo sidaaba laga dheehan karo filimka ahaa goobo barkulan u ahaa ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaas si juhdi badan ku laran tahayna dowladda maali in badan u qalabaynaysay waxayna jihaadiyiintu dabqabadsiiyeen inta badan qalabkii ilay xirooyinkii ay weerareen qaybaha dambe ee filimkan cusub ay nashirisay mu'asasada zallaaqa oo ku hadasha afka nusratul islaam almuslimiin waxaa lagu soo bandhigayaa meydad tiro badan oo ka tirsan askarta dowladda maali oo siyaabooyin kala duwan u haleeshay xabadda mujaahidiinta kuwaasoo si daran qaarkood xabadda mujaahidiinta ugu dhoobeen azallaaqa ayaa kelibyada ugu dambeeya ee muuqaalka waxay ku soo qaadatay saanad militari oo ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid ahaayeen gawaarida gaashaaman iyo kuwa tiknikada islamarkaana dowladda maali horey ugu soo qalabeeyeen dowladaha shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga waddamada muslimiinta
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح